weliba saabsamale aan dareera shaqada dhismaha buundada cusub ee degmada garowe taasoo ay fuliyahayda dowladda hoose ee degmada garowe maxamed cabdirasaaq oo ku tirsan maamulka dowladda hoose ee degmada garowe waana hir saaray shaqada buundada cusub ee garowe ku dareertiyana faahfaahin ku bi habsami socodka dhismaha buundada magacaygu waa maxamed cabdirasaaq fidaar waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta degmada ka shaqeeya waxaa lai xil saaray buundadan garowe oo loo la dhigayo shubkii buundada shubkaas oo ka kooban sagaashan xabo run ahaantii waxaanu soo qaadnaa habeenkii tobanka waxaanu keennaa laba xabo kowda duurnimana waxaanu keennaa laba xabo si wanaagsan ayay u socdaan waxaan aada uga mahad celinayaa bulshada reer garowe oo mas-uuliyad iska saara inta uu waddadaas marayo nagu ixtiraama gaarigaas intuu wiishkaa meesha uu marayo waa uga mahad celinayaa qof kasta oo mas-uuliyad iska saara waa ay jidhaa mararka qaarkood dad ee dhallinyaro ah ama aan fahansanayn ama markaasba waddada soo maray oo mararka qaarkood jaamna geliya ama gaariga hoosta kusoo gala waxaan uga digayaa inay iska ilaaliyaan gaarigan wuxuu wadaa shub waxaa dhacaysa dabeel xagaabaa jidha waxaa la rabaa qof kasta oo mas-uulah inuu waddadaas inta gaarigaasi marayo mas-uuliyad iska saaro sidoo kale waxaan fariin u dirayaa dadka mas-uuliyiinta oo dowladda u shaqeeya oo ciidamada iyo saraakiisha iyo dowladda rayidkeeda kale ah waxaan rabnaa inay mas-uul iska saaraan dadka taraafikada iyo dadka degmada oo la shaqaynaya oo joogwoontiyada dhigay inay la shaqeeyaan ma aha waa inay la shaqeeyaan oo si wanaagsan oo dhow la shaqeeyaan waa inaysan iyagu waxay dhigeen inaysan ka turtuurin weye oo ay mas-uuliyad iska saaraan taa iyadana waxaan ugu baaqayaa dadka mas-uuliyiinta ah oo weliba ciidamada saraakiisha ah waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaa idiga saaran mas-uuliyadda idiga saaran iska saara run ahaantii waxaan aada uga mahad celinayaa taliyaha taraafikada dowladda puntland cabdifataax siciid iyo t t n oo iyaguna mas-uuliyad iska saaray oo si wanaagsan oo dhow nolo shaqeeya run ahaantii annaga degma ahaan waxaa noo qorshaysan insha allah muddo yar inaan kusoo dhammayno buundadan idiin muuqata waxaana rajeynaynaa mas-uuliyadana la saaray insha allah si dhow iyo si wanaagsanba inaan uga soo baxno haddii alla idmo buundada cusub ee lagu hergeliyahay degmada garowe yaana muhiim inaynas dareerowka baabuurtay shacaabka gobolada gaar ahaan puntland